barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacaddeenna duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrband iyo f m-yada geeska afrika
duhur wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa waa khamiis labada bisha march sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socotiinaya nuur xasan nuur iyo sahre ciidle nuur
inta badan qoysasku iska khilaafaad badan yihiin gobolkeena inta ugu badan ig waxba ka socotaa gabadhii oo loo hayo muxuu ahaa biilkii wax walba loo hayo haddii lala guursado ma aqbalsa marnaba marnaba ma aqbalaso
kaasina wuxuu ahaa garsoore abuukar axmed ducaale oo ka mid ah garsoorayaasha maxkamadda boramo oo ka hadlaya xalinta khilaafaadka qoysaska waraysi ayaanu idinkaga haynaa sidoo kale waxaad barnaamijkeenna dhallinyarada maanta ku maqli doontaan ciyaarta loo yaqaano laadhuuga oo la casriyeeyey oo dhallinyaradu ay ku madadaashaan oo ku soo badanaysa gudaha dalka kenya
landhugana mark maaragtay shaqooyinka laga soo baxo galabihii oo kale meelaha lagu qaxweeya la imaado landhugana iska ciyaarnaa oo maaragtay ku madadaalna waqtigana ku dhammaysanaa marka maaragta waqti dhumus baa uu yacnaha u isticmaalnaa moogay wax kale faa'iido kale ma qabo waa ku cusub oo mobilada lagu wato meeshaa tagtid baa iska dhigan meel kaalimihii heesaha ayaanan ka marnayn barnaamijka
codkaasi farxiyo fiskana waxaynu ku dhagaysan doonaa idaacadda barnaamijka dhallinyarada maanta sidoo kale xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa marka horese wararkii caalamka oo kooban
mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga maraykanka ugu jira kongareska ayaa ugu baaqay xeer ilaaliyaha guud ee maraykanka jeff sesones inuu iscasilo kadib markii lagu soo eedeeyey inuu sanadkii hore la kulmay safiirka ruushka u fadhiya washington sesones ayaa la kulmay ambashador sergey kislayaag bishii juulay mar kale ayuu la kulmay bishii sebtembar ee isla sanadkii hore oo ay isku arkeen xarunta capital hill ee magaaladan washington master sesones ayaa ka jawaabay eedeynta waxaana uu sheegay inuusan wax xiriir ah la samayn ruushka maraykanka ayaa ku eedeeyay ruushka inuu faragelin ku sameeyey doorashooyinkii madaxtinimo ee bishii novembar taasoo uu ku guulaystay madaxweyne donald trump
diyaaradaha dagaalka ee wadamada ruushka iyo suuriya ayaa la sheegay inay si khaldan u duqeeyeen fadhiisimo ay leeyihiin xoogaga mucaaradka suuriya ee uu taageerada siiya maraykanku ee ku sugan magaalada albaab jenaraal ka tirsan ciidamada maraykanka oo jooga halkaasi ayaa sheegay in weerarkaasi oo dhacay salaasadii uu geystay khasaare xoogle oo soo gaadhay ciidamada isbahaysiga dagaalka kula jira kooxaha mintidiinta halkaa uu weerarkaasi ka dhacay oo ah koonfurta albaab ayaa la sheegay inuu shan kilomitir oo keliya u jirto saldhigga uu halkaasi ku leeyihiin ciidamada maraykanku
duhur wanaagsan dhegaystayaal halka aada nagala socotaana waa v o a kiisaska ugu badan oo ay qaadaan garsoorayaasha maxkamadaha ayaa lagu sheegaa dacwooyinka ay iska soo gudbiyaan qoysaska isqaba garsoore abuukar axmed ducaale oo ka tirsan maxkamadda magaalada boorama ayaa arrimahan uga waramay wariyaheenna haashim sheekh cumar good
anu waxaan ahay garsoore abubakar axmed ducaale oo ka shaqeeya maxkamadda degmada boorama muddo toban sano ah ayaan maxkamadaha degmooyinka joogay bakii baan ka soo bilaabay imikana boormaan joogaa anigoo in badan xoogaalka ah muxuu ahaa khilaafaadka qoysaska iyo waxa inta badan sooba inta badan qoysasku iska khilaafaad badan yihiin gobolkeena inta ugu badan ig waxba ka socotaa gabadhii oo loo hayo muxuu ahaa biilkii wax walba loo hayo haddii lala guursado ma aqbalsa marnaba marnaba ma aqbalaso markay noo yimaadaan maxaa dhiba jira khilaafku wuxuu iskugu soo ururaa hinaasf waxaad kastaa naagtiyo biilka oo dhan la siinayo waxba loo kordhiyey oo haddana aan degayn naa maxaa kaa dhiman xuquuqdaadi maxaa kaa dhiman laguma karayo muxuu ahaa waxaan ilaahay baa waajibiye qaybtaada muxuu ahaa imxajiso laguma karayo ta kale waxaa dhacda shaqola'aantuna qayb weyn bay ka tahay oo waxaa jira rag aan muxuu ahaa shaqahayn oo dumar ku shaqeeyo kuwaasina hadduu isagu meel kale mara ka sii daran ba isagu ninkan weliba shaqahayn hadduu muxuu ahaa la yimaado isagu hawl kale taasi fareba ka sii baxdaa ta kale ka sii daran waxaa dhacda laba is wata oo markay is khilaafaanba kuwii labadu kale noola yimaada maxkamadda oo idhaa waan isfuranaa isagaa isoo kaxeeyo muxuu ahaa warqadda ha layga qaado amba isagu leeyahay naagtaa isoo kaxayso warqadda isii bay tidhi kuwa laakiin kama yeelo labada qoys oo kaxeeyanana waxay soobaan eegnaa qaar waxba iska simbal bay noqdaa cadhon baa keenta qaarna dhib jirtay oo dee reeraha in badan dhex socotay iyo reeruhu sheegaan deedna saasaa lagu xalilaa inta badan qoysaska inta badan maxkamadda idinku yimaada ee aad ka garnaqdaan khilaafaadkooda ma qoysaska isku cusubba mise waa qoysaska carruurta badan isku leh inta ugu badan waxay badan yihiin kuwa carruurta badan isku leba badan weliba kuwa carruurta badan leba badan yihiin intooda badan waan la arkaa dee mid mid mid amba laba leh amba cusubba waa la arkaa laakiin inta ugu badani waa reerkii carruur badan leh oo ama ninkii uu guursaday amba uu camal beelay amba haweeneed wax kala dabacday marka qaarkood waa la arkaa tii wax kala dabacdayna waa la arkaa marka khilaafkaasi ma wuxuu ka imanayaa dhinaca ragga mise dhinaca haweenka ayuu ka imanaya
inta badan wuxuu ka yimaadaa xagga haweenka haweenkaa sababa inta badan Eh, waayo amba khayl amba hinaasay wuxuu ku san leeyahay amba goor ay wax tabatay buu ku shaqo leeyahay amba iyadoo khaatiyaanaba muxuu ahaa loo sheekeynayaaba dumar kaleba xadka sii dhaafinaya waxyaalo badan noocaasa sababa abubakar waxaad sheegtay in mararka qaarkood haweenku kuwa shaqeeya ayagu soo dacwoodaan oo ninkooga soo dacweeyaan sababtaasi ay ku soo dacweynayaan ma waxa weeyaan biil buu isiin waayo oo anunbaa shaqeeya oo aan nin shaqaysanla ma waxa weeyaan hawlo kaluu galay maxay tahay arrintaasi ay haweenka shaqaysta ay ku dacweynayaan raggooga
inta badan haweenku kolkay shaqeeyaan reerka iyada amiir ka noqota waa xil aan ilaahay ugu talagelin markaa waxaad moodaa haddii iyadu si ay rabto aan loo socon waayo markaa iyana reerkii ay burburinayso waayo iyada awooddii maanta haysa waxaan loogu talagelin baa haysaa biilkiiya bixinaysaa haddii ninku in yaroo ay ka hesho tabasho ah markaa hawshu reerku faraw ka baxaya ka ugu dhowi ee reerku ku dhisnaan karaa waa ninku naagta daba socdaa alle siday u jahayso oo reerka u hayaa hadduu in yar ka leexdo reerku burburaya waayo waxaan ilaahay baa ugu talagalay ragga ragga mas-uuliyaddu waajib bay ku tahay dumarka laakiin waajib kuma aha dumarka waxaa ku waajibo keliya inay ninkeyga addeecdo inay carruurteyda si fiican u hayso labadan baa ku waajiba waxaad ka warantaa korodhka guurka dhallinyarada iyo furiinkooga midkee badan labada marka la isku eego guurka iyo furiinka guurkaa badan labada guurkaa badan furiinku marka dambe wuxuu yimaadaa mararka qaarkood xaaladaha qaarkood baa keena laakiin guurku iska jira iska jira waxba niya taageeyinta badan raggu dhalinyarta ha u badnaadeen guurku iska jira jira kaasina wuxuu ahaa garsoore abuubakar axmed ducaale oo u waramayey wariyaheenna magaalada boorama haashim sheekh cumar good
halkaasi aad naga dhegaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o e ciyaarta loo yaqaano laadhuuga ayaa ka mida ciyaaraha ay ku midadaashaan qaar ka mida dhallinyarada soomaalidu laadhuudii hadda waxaa laga soo dhigay casri oo dhallinyaradu waxa ay ku wataan moobiladooda khadar maxamuud xareed ayaa warbixintan waxa uu kasoo diyaariyey dhallinyaro uu kula kulmay magaalada nairobi oo u ciyaarayay laadhuugaasi walaal magacay waa caftaan maxamed odoba waxaan ku noolahay magaalada nairobi xaafadda isli de bahashan baa iska dhelilaadi annaga bahashan anigo anigu middan telefoonka laandhuuga sooma laandhuuha bahashana dee kamaba helaba de anigu tii horaan jeclaan jiray marka hadda waa lasoo casriyeeyey oo electronic baa laga soo dhigay moobeelladii bay dhallinyaradu ku wataan ama dadka xiiseeya ciyaarta laandhuuga haa telefoonmeha lagu wataa goobta markaad iskugu imaataan dee waad dhiganaysaan telefoonkaada waayo cabdisax waan usoo laaban doonaa sababta aad ku jeclaatay tii hore magacaagulan maxamed nuur jaamac haye maxamed
landhugana marki maaragtay shaqooyinka laga soo baxo galabihii oo kale meelaha lagu qaxweeya la imaado landhugana iska ciyaarnaa oo maaragtay ku madadaalna waqtigana ku dhammaysanaa marka maaragtay waqti dhumusan baa uu yacnaha uu isticmaalnaa moogay wax kale faa'iido kale ma qabo
waa laandhuu lasoo casriyeeyey oo moobeelada lagu wato haa waa ku cusub oo moobeelada lagu wato meeshaa tagtid baa iska dhigan meel wal goob walbood fadhiista waad dhigan xitaa gaariyaha lambarnaynka la raaci yaan ku dhex dheelnaa markii maaragtay waqti aan hayno sidee u aragtaa marka waxaan yacnaha kolley kii hore kii dambe markii la isbarbar dhigo kan dambaa ka fiican sababtoo tahay kan dambe mobiladu noogu jiraan kii hore lama qaadi karin waa inay box la jeexo ama waa in asagoo maaragtay kii kale lasoo qaato laakiin midkan telefoonada noogu jiraan waa kuwa casri ah marka waxaad leedahay laandhuugii hore ee baakadii ama kaartoonkii weynaa iyo mirtii iyo caagii kan la casriyeeyey baa kaga leh haa aad iyo aad kan baa kaga leh kan waayo meel walboo tagtid qofkaad u imaatid markaa caajistid laba qof waa iska fadhiisanaysaan waa iska dheelaysaan waa alaab casri oo maaragta lasoo carsriyeeyey kii hore kana kaga leh saaxiib magacaaga magacayga maxamed aadan xirsi waa laydhaaf marka hadda aniga ahaanteyda laadhugaan cusub baan aad ugu haystaa waayo meel kastoo aan tago aniga asxaabteyda waan iska baashaalnaa xitaa maarata mamar gaariyaasha markii aan saarno jaamka uu jira xitaa gaariga dhexdiisa aan iskaga ciyaarayna hadi waa waa asigoo maaragta lasoo habeeyo maaragta casri ah nooca nooca rabta u isticmaali kartaa markaad isbarbar dhigto laandhuugii hore ee aada ciyaari jirteen iyo midkan hadda casriga ee moobeelada lagu isticmaalayo maxaa farqiga udhexeeya farqi weyn baa u dhexeeya kaafi kala dheeri waayo kan haddeetan casriga ee maaragtay asaga kuma dhibaa baakad la jeexaa mise safiito ma aho culaabtiis kaas hore waxay aan jirtay inay dadka xaafad isku ballansadaan ee xaafad bise maaragtay ii sheega ay ku ciyaaraan laakiin midkaan haddeertaana teleefonka adigu kugu jiro oo meesha rabsida kula ciyaaraya xilliga shaqada iska ciyaaray keligaabaa iska ciyaara kombiyuutaraa ballansanaysaa waa adiga waa- waa laadhigo si maaragtay ii sheegay si fiican loo soo nadaamiyey maaragta ani ahaanteeda midkaan haddeertaan socdaan ku haystaa aad iyo aad waayahay eh, cabdi fataax markaa isbarbar dhigto laandhuugii hore iyo kan hadda waxaad sheegtay in kii hore aad ka heshid oo aad jeceshahay maxaad ku jeclaatay kii hore niyow hortu wax adi aad gacantaada ku waxaynayso iyo wax aad combyuter uu ku waxaynayo horta way kala tahay midda hore waxaa jirta wax la dhaho das baa la xiranaya Haye, daska markaad xirato daska haddii aad noo jecliso daska waxaa lahaa meesha aad ka soo saaranayso eh, maxaa la jira afartaada xabe muraha ah miraha aad ku ciyaarayso miraha aad ku ciyaaraysa meeshaad ka soo saarayso baa daska la dhahaa marka meeshaas ayadaa oo marka baasha waxay leedahay afar qof aa lagu dheelaa qof kasta das buu leeyahay marka waxaad suubini laba xabaa lagu xirtaa daska Haye.
tii hore waxay suubini jirtay laba xaba hadda hal das la korto adiga keliga oo qof kale kugu jirin calaamad kale aan kugu jirin meesha ayadaa cidna ma soo mari karin Haye.
hadda laakiin waxay noqotay in dee uun layska dhexmaru meesheedahay Haye.
marka waxaan leeyahay taas bay uga fiicantay teeda kaleeto waxay suubisay baashan telefoonka lagu wato adigoo laga yaabayo inaad shaqaysanaysay baad ilaa teleefoonkii bay kugu jirtaay baad iska soo dhiganaysaan marka ma shaqaa kaa tagtay ma waxbarashaa kaa tagtay brograamo badan baa kaa halaabaya marka way way ku way mashquulinaysaa ku mashquulinaysaa exactly marka daska aad sheegtay eh, ma laha miya middan hadda casriga ma laho oo way isku wada tagtay dadka way leedahay laakiin ma xiran karti because wixii baa computer ah oo telefoon ku jiro marka daysno way aa ku xirani karta daska marka waxaa waayo in un layska dheelo waa teeda kale taas iyada waxay ciyaarna sideeda markaad qofka kaa soo horjeeda leelis inaad khiyaantaa fiican tan ayada khiyaano ma lahadi waa uun ila dheel uun iska kay celi waayahay eh, maxamed adiga maxaa si gaara kuu xiise geliya oo aad ku dooranaysaa laandhuugan casriga middan casriga horta meeshan xirashada uu sheegayo wiilkan walaalkii cabdifataax way qabtaa oo waa la xirtaa Ay.
meelo qaar baa laga xirtaa bandaradoo kale waa laga xirtaa marka waxaa ii doorbidayay midda kale tan iyo midda hore waxaan kan yacnaha tan aad uga doorbidayaa middan waa midda lasoo casriyey waa new digital waaye waxan marka jeebkaan ku wadanaa teleefonadeenay noogu jiraan meel walboon tagno waan la soo baxaynaa teleefonadeenaan ka dheelinaa laakiin kuwii hore waa safiito iyo ma aragtay box aad soo jeexday iyo in guryaha laisla aada moogi meelaha qaar laguma ciyaari karo Ay.
marka boqolkii boqol middanaa ka fiican laakiin eh, soo ma jiraan dhalinyaro aan awoodin inay teleefonada teleefonadan waaweyn baa dee ilaa hadda lagu qaataa laandhuga oo kuwa yaryarka ah ma suur uma suurgelayso dhallinyaradaas oo dhibaato kuma aha aad u weyn laakiin boqolkiiba siddeetan marka la fiiriyo magaalada nairobi dadka waxay wataan teleefonadan waaweyn oo smartphoneka la yidhaahdo dadka dhan way wataan ayagoo qaali ayagoo raqiis nin walba hadda uu soo qaatay marka kolley wax dhibe hadduusan wadin qofkan saaxiibkaane annagoo kala u hayno usoo bixinayno wuuna la ciyaaraya waayahay aad baa umahadsantiin sidoo kale solaal aad baa umahadsantaa adiga
kuwaasi waxay ahaayeen dhalinyaro ka mid ah soomaalida ku dhaqan magaalada nairobi ee dalka kenya oo iyaga oo ku ciyaaraya goob xarunta ah mid ka mid a ciyaaraha laadhuuga oo lasoo casriyey waxay ugu waramayeen khadar maxamuud xareed halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a washington dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasanaynaa
qalbiga hay dhexqahadayo wa mahay dhagle
haydhag leh iyo codka dabacsan ee fanaanada farxiya fiska ayaanu intaasi kusoo dhaafaynaa halkaad naga dhegeysanaysaana waa v o a washington barnaamijkeenii dhalinyarada maanta ayaanu ku guda jirnaa nuur xasan nuur bukhaari ayaa u diyaara wararkii dhinaca isboortiga
aan ku horeyna ee horyaalka dalka sbain ee la liga kooxda barcelona ayaa la wareegtay hogaanka horyaalka kadib markii ay xalay lix gool iyo gool ku dharbaaxday naadiga sporting gihon halka kooxda real madridna ay ka badan weyday kooxdan lagu magacaabo las palmas oo ay ku kala baxeen barbaro saddex gool iyo saddex gool ah barcelona goolka hore waxaa u dahafuray ciyaaryahan leonel messi goolka labaadna wuxuu ahaa mid uu kooxdiisa ka dhaliyey ciyaaryahan juan rodriguez goolasha kale ee ay dhalisay barcelona waxaa kala qaybsaday ciyaaryahanada louis suarez ciyaaryahan alkajar neymar iyo ivan raketij goolka keliyaha ay dhalisay kooxda sporting gihon waxaa u saxiixay ciyaaryahan carlos castro barcelona waxay hadda hal dhibic ka sarreysaa kooxda real madrid inkasta oo ay barcelona guushaasi muhiimka ah soo xareysay xalay haddana waxaa marna marnaa kuraas badan oo garoonka xalay ay ku ciyaartay kooxda waa garoonkeeda ee nuukam waxaana loo aanaynayaa taageerayaasha kooxda oo ka niyad jabsanaa guuldarradii bishii hore ka soo gaartay kooxda barcelona naadiga paris saint germain oo ku garaacday afar gool iyo eber kooxda barcelona arbacada ayay la ballansan tahay naadiga p s g lugta labaad ee tartanka koobka horyaalada yurub lamana oga in ay iska soo megi karto goolasha afarta ah ee loogaga soo badiyey is-argii hore dhinaca kalena tababaraha kooxda barcelona louis enrique ayaa xalay ku dhawaaqay in uu iska casilayo xilka tababaranimo ee kooxda marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan bisha juun ee soo socota macalin enrique ayaa hadalkan jeediyey waxyar kadib markii ay dhammaatay ciyaartii ay xalay lix gool iyo gool uga badisay kooxda barcelona naadiga sporting gihon sababaha uu ugu tegayo kooxda ayuu ku sheegay inay tahay inuu u baahan yahay nasiino muddadii uu la joogay kooxdan ayaa waxa uu u qaaday koobka horyaalka yurub laba horyaal oo ka tirsan laliigaha sbain iyo koobka dalka sbain ee dalarey weli wararka sbain ayaan ku guda jirnaaye kooxda real madrid ayaa ka badbaaday guuldarro kasoo wajihi lahayd naadiga las palmas xalay kadib markii uu daqiiqadihii ugu dambeeyey ay iska soo magtay saddex gool oo ay ciyaarta kaga horreysay kooxda las palmas real madrid iyada ayaa la hormatay goolka waxaana u saxiixay ciyaaryahan isco ciyaarta oo maraysa siddeed daqiiqo ka hor inta uusan las palmas uu u barbarayn ciyaaryahan tana real oo garoonkeeda bernabo ku ciyaaraysay ayaa waxaa kaarkacas laga siiyey ciyaaryahan bayle waxaana taasi ay keentay in kooxda las palmas ay keento laba gool oo xidhiidh ahaa oo ay u kala dhaliyeen ciyaaryahanada jonathan viera iyo kevin prinis boten laakiin laba gool oo xidhiidh ahaa oo uu aakhirkii ciyaarta u dhaliyay christiano ronaldo ayay real madrid kaga badbaaday guuldarro waxaana ciyaarta ay kusoo dhammaatay barbardhac saddex gool iyo saddex gool ah ciyaaraha kale ee horyaalka sbain ee xalay dhacay kooxda viareal waxaay afar gool iyo gool ku garaacday osasuna qaranada ayaa laba gool iyo gool uga badisay kooxda alaves seltavigo iyo sbanyol waxa ay ku kala baxeen barbaro laba gool iyo laba gool ah dhinaca dalka ingiriiska haddii aan fiirino kooxda manchester city ayaa usoo gudubtay wareega quarter finalka ee koobka f ega kadib markii ay xalay fiidkii shan gool iyo gool uga awood sheegatay kooxda huddersfield is-aragii hore ee labadan koox ayaa kusoo dhammaaday barbaro eber iyo eber ah ciyaartii xalay manchester city laba ka mid ah goolasha waxaa u dhaliyey ciyaaryahan aguero mancity wareega quarter finalka waxay isku beegmeen kooxda kubadda cagta middlesbra oo ay isku magaalo yihiin dhinaca horyaalka talyaaniga haddii aan eegno waxaa dhacay kulan ka tirsan cobba italiya kooxda lazio ayaa xalay laba gool iyo go eber ku garaacday kooxda ay isku magaalada yihiin ee roma lugta koowaad ee wareega semifinalka cobba italiya labada gool lazio waxaa u kala dhaliyey ciyaaryahanada kale ah sergey milankofich sevich iyo ciyaaryahan kiiro imobile is-aragga labaadna waxa uu dhici doonaa shanta bisha abril ciyaartii xalay ayaa waxaa hareeyey falo la xiriira cunsurinimo oo ay taageerayaasha kooxda lazio kula kaceen difaaca kooxda roma antony rudiger oo ah nin madow dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa naga inta
aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari oo inala socodsiinayey ciyaaraha halka aad dhegaystayaal weli nagala socotaana waa v o a iyo idaacaddeenna duhurnimo dhegaystayaal markaana aan ka codsado sahre ciidla nuur inay noo dulmarto qodobada wararka caalamka v o e da ee duhurnimadan mahadsanid nuur bukhaari mudanayaasha xisbiga dimuquraadiga ah ee ugu jira kongareska maraykanka ayaa ugu baaqay xeerlaaliyaha guud ee maraykanka jeff sessions inuu iscasilo kadib markii lagu soo eedeeyey inuu sanadkii hore la kulmay safiirka dalka ruushka u fadhiyo washington sessions ayaa la sheegay inuu la kulmay ambasador serkey kisliag bishii julaay mar kalena uu la kulmay bishii sebtembar ee isla sanadkii hore oo ay isku arkeen xarunta capital hill ee magaalada washington master sessions oo ka jawaabay eedahaasi ayaa sheegay inaanu wax xidhiidha la samaynin ruushka maraykanka ayaa ruushka ku eedeeyey inuu faragelin ku sameeyey doorashooyinkii madaxtinimo ee dalkan ka dhacay bishii noofembar ee lasoo dhaafay taasi oo uu ku guuleystay madaxweyne donald trump diyaaradaha dalalka ruushka iyo siiriya ee dagaalka ayaa la sheegay in ay si khaldan u garaaceen fadhiisimo ay leeyihiin xoogaga mucaaradka suuriya ee uu taageerada siiya maraykanku ee ku sugan albaab jenaraal ka tirsan ciidamada maraykanka ayaa sheegay in weerarkaasi oo dhacay salaasadii uu geystay khasaare xoog leh oo soo gaadhay ciidamada isbahaysiga dagaalka kula jira kooxaha mintidiinta halka uu weerarkaasi ka dhacay ayaa koonfurta oo ah koonfurta albaab ayaa waxa ay shan kilomitir oo keliya u jirtaa saldhigu maraykanku halkaasi ku leeyahay aad ayay u mahadsan tahay saare cidla nuur oo inala socodsiinaysay qodobada wararka caalamka v o e da ee duhurnimadan dhegaystayaal markaana aan ku nasanno kaalimihii heesaha waxaan idiin soo qabanay codka fanaanka salaad maxamed shardi salaad derbi
awliyo tilmaaniyo afagaalayo diriir abena maarku wacaya ibkana waxaanu soo baxay aruursamaad u furanto iimaankiyo kalgacalkuna isku keena maani sama ruux la uumo ima ogide waxaanahay in xun lama tusaano ima ogide waxaanahay sama ruux la uumo waxaan ur habreed galay afar iyo tobnaadiyo urur dayax la xera galay afku rooblayo
aad baan uga xumahay heestaasi ayaan dhalad iyo codka macaan ee salaad maxamed shardi inaanu intaasi ku hakinno hase haatee wakhtiga ayaana noo saamaxaynin dhegaystayaal waa nuur xasan nuur iyo sahre ciidla nuur iyo barnaamijkii dhallinyarada maanta oo intaasi idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
sida shiiqas luubla